barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ood kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka ko iyo soddonka mitrband f m-yada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeenna v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha oktoobar oo ah saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjan
qodobada aanu idinkugu haynana waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo gawaarida dhaqa oo lacagta uu ka ururiye ka samaystay hanti maguurto ah iyo xoolo uu dhaqdo aniga horta markay u badan tahay shan doorar lix doorar markiin qabto saddex anagaa biilana shan weye saddexna anagaa biilana laba doorar maal baan ku ridnaa sidaas baan ku shaqaysanaa
sidoo kalena waxaad maqli doontaan dhallinyaro go'aansatay in ay tahriibka kaga hadhaan shaqooyin yaryar oo ay abuurteen dibma meel hoostaanu kasoo bilano shaqadu sideedaba marna marna meel hoose joogtaa marna meel sare joogtaan moogta dadka qaar ba laba boqoloo dollar shan boqoloo dollar dhowr qof aanu ballansan inaan aan wada tahriibno oo qayb badankood hadda mid dhaba jarmalka joogta waan filayaa midna talyaaniga joogta waan filayaa badankoodna shaqa maba hayaan hadda hore oo micnii qurxuntii iska iska qoran yihiin waxaa moog dhinaca heesahana waxaanu idiin haynaa
codkaas cabdi jibaar alkhaliiji ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu barnaamijku socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida
madaxweynaha dalka colombiya juan manuel santos ayaa sheegay inaanu ka tanaasuli doonin heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jabhadda wakhtiga dheer mucaaradka ku ahayd dowladda dalkaasi kadib markii dadweynaha dalka colombiya ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi codbixiyaasha reer colombiya ayaa tiro aad u yar ku diiday heshiiskaasi taasoo ahayd afartaniyosaaahdhibictoddobaboqolkiiba dadkii codeeyey inay ogolaadeen hase ahaatee konton dhibic laba boqolkiiba ay shacabkii codeeyay heshiiskaasi kasoo horjeesteen joan manuel santos oo ka hadlayay telefishinka dalkaasi ayaa aqbalay guuldarrada kaga timid codbixinta hase yeeshee wuxuu diiday inuu ku dhawaaqo in heshiiska ay mucaaradka la galeen uu meesha ka baxay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda afghanistan ayaa sheegay in ururka daalibaan ay weeraro xidhiidh ah ku qaadeen kundus islamarkaana ay gudaha u galeen magaaladaasi mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaas ku daray in kooxda weerarka soo qaaday ay meesha ama magaalada ka soo galeen dhinacyo kala duwan islamarkaana dib u riixeen ciidamadii ammaanka sugayey afhayeenu hadlay booliska ayaa sheegay in kooxdu ay haatan gudaha ugu jiraan guryo ay degan yihiin dad rayid ah ciidamada booliskuna ay si taxadar leh u wadaan howlgallo nadiifin ah
subax wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliyo barnaamijkii dhallinyarada maanta cabdisharaf cabdi xakiim waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso waxa uu gawaarida ku dhaqaa gudaha magaalada wiilkan ayaa shaqadaasi muruqmaalka ah ee uu qabto ka samaystay duunyo iyo hanti maguurto ah isagoo lacagta uu ku shaqeeya maalintii u kala qaybiya inuu cuno iyo inuu meel ka dhigto si noloshiisa iyo tanqoyskiisaba ay kayd ugu samaysanto wariyaha v o eda ee barnaamijka dhallinyarada yuusuf maxamuud yuusuf ayaa magaalada boosaaso kula kulmay wiilkan anigu sida dow baabuurtan dhaqaa baabuurta waxaan ku dhaqan baabuurta waxaan ku dhaqnaa afar iyo saddex doorar ninbase oo la heshiinayo shan shan baa noogu badan saddex doorarna waa nooga yar tahay afaraa u badan markaas baabuurta aan dhaqno waxaana micnaha anigu sida dow maxaan leehay xaas baan leehay xaaskayga mataqaanaa qaarna xaaskaygaan ku biishaa qaarna micnaa maal baan ku ritaa kadib markay ii aruurto hooyadii baan u dhibta oo qalaaf jirta oon u dirsadaa amase anaa aada oo gaaraan raaca nibadaasha la raaca waan raacaa oo baabuurta la raacayo kadib berka beledin taga beledweyne baan kasi raaca gaari kale oo qalaaf si aado sidaasaan uga geeya hooyaday haddana arag iyo waxbay ka iibisi iyo laba boos ay ka iibsi haddana waan alxamdulilah waa iska fiicannahay haddana boosaasaan joogaa waayahay marka laga yimaado waxay ii sheegtay in lacagta laga qaatay ay tahay laba door shan door u badan tahay gowhar dhaqidda Ee, dhalinyaro kale ayaa jidha lacagahooda siyaabo kale ku maareeya laakiin adigu waa ka duwan tahay see u kala qaybisaa kaba soo qaadaba waxaa heshay maanta shan doolar oo kale sidee u kala qaybinaysaa gurigii inaa meel wax dhigato oo xaaskii ku dabadho aniga horta markii u badan tahay shan doolar lix doolar markiin qabto ah, saddex anagaa biilina eh, shan wey saddexna anagaa biilina laba doolarna maal baan ku ridnaa sidaas baan ku shaqaysanaa baawar dhaqitaankaas baan ka shaqaysanaa eh, baawar dhaqitaanka dad dad- dad qaarkood maxaa jira markii loo dhaqo ku af lagaa deynaya weliba macay aheeday go- kula jahaaday macnaha ku dhahay waryaa wax noo dhaqta male saas waa oo waa- oo macnaha marba qaarkood nala dagaalo Eh, baawurtani mar- markii hore oon la heshiino ma ahe mar kale oo ay weliba waxaa jira dhalinyaro oo baawur wadato ba- sida jastarada kale iyo wadato oo markii macnaha u meyrno oo nagu na- nala dagaalo oo waxay aheeday noo diida lacagta oo nala dagaa markii na- nala dagaalan iska- aan iskaga dhaafnabo aa jirtaabo waaye ma jidhaa marka ee, shaqo kale oo aad isleedahay gawaarida marka laga yimaado oo kale ee, muxuu ahay waa qaban ka dhaa aa waa jirtaa shaqo kale oon qabto mar maxaa jirtaa macnaha shaqada dhagaha ma- maxay eeday baawar dhaqtaanka markiin waa wayno shaqo dhagax baan ka shaqaysanaa shaqo dhagaxdaas mar waxaa waaye jornaad waa waxaan jornaad markiin u badan tahay saddex boqol baad ka helaysaa marna waxaad ka helaysaa laba boqol mar boqol iyo lixdan baad ka helaysaa sidaasaa macnaha ba- boqolna reerkaan siinaa labada boqol oo kalena macnaha eh, maal baan ku ridnaa sidaas baa macnaha shaqo dhagaxdan aaga shaqaysana funjaal baan la shaqaynaa anigoo shaqaalaane goorta shaqaysnana laba boqol reerkaan siinaa oo aan- maxay aheeday aan siista aniga ahantay eh, laba boqol maal baan ku ridaa waaye xoolaha ilaa iyo iminka aad tabacday ama aad ee, iibsatay oo aa uga timi waalidkii iyo walaalo imise dhan yihiin laba lo- iyo hal bogo- bogocad oo hal gu- hal guri hal boos iyo la- iyo laba lo aan ka iibsada hadda haddana shaqadii waan wadaa weli Ee, ma jeceshaa marka inaad sii iibiso lo iyo ari oo kale haa waan jecelahay waxaan jecelahay weliba laba qaalmaad oo kale inaan ku daro iyo hal boos iyo ari eh, aracad eh, inaan ku darsado oo dhowr laxood inaan ku darsado aan jecelahay hadda shaqadiina waan dadaalaya waan shaqaysanaya maxaa ku dooratay marka inaad ari iibsato ama lo iibsato oo xayawaanaadka ah maxaa maxaa ku dooratay annaga sidiina waraashaba la-aannahay waxaa waa ga- goortii macnaha walaa- annaga wiil baa ila dhashay sideeda wiilka ila dhashay wiila ma aroosan anaga waa ga yaryahay kadibna macnaa ladaas hadhow goorta anaga rarashaba la dhaqankaana maxaa waa gabar markii aan aroosayno gabadha reerka aan ka aroosayno lo' baan kala qaadanaa lo'daan kala qaadana waxay tahay saddex qalmood iyo waxaan kala qaadanaa wixii la- wa- haba- hooye iyo wixii la kala qaadana baan kala qaadanaa saas baa macnaa wax lo'da aan macnaha aan u tabcano mase aan erga iyo wax u tabcano aan u dhaqaalaysano aan- iyo waxaas weeye dhalinyaro badan oo waxaa jidha ee iyagu sameeya ee baabuurta dhaqaa ee bal dhalinyarada saaxiibadaya ma kula fikriba inaad lacagta aruursatid waxna cuntid waxna meel dhigatid kadib aad hanti ku yeelato may ilamad ma dadka dhalinyarada waxaa arkay rag badan oo waxaa arkay soo shaqaysta oo habeenkii mataqaanaa qaad iyo sigaar iyo wax ku caabo marka aniga dee raggaas isku mid mid yihiin oo ragga macnaha dhowr jo- dhowr cunug baan la taliya waxaana in adarow qaadka iyo sigaarka waa laga fiican yahay waxaana in adarow iska daa qaadka iyo sigaarka iska daa ee waxay ahayd waxaanu maal dhigo oo mustaqbal mustaqbal baa- baa baa rabta hooya kaa dambaysa walaal baa kaa dambeeya gabar baa kula dhalatay ee waxay ahayd waxa- waxna maal dhigo waxaana mataqaanaa ee, adiga cun oo korkaada gasho oo dhar baa u baahan tahay hadhow waxaa nosan doontaa xanuun baa ku qaban doonaa waxaad is hadhow u baxsato ood micnaha dee nafsadaada u baxsato iyo waxaad hooyada iyo aa u dhiibato soo maritid baan dhihi, dhar soo maritid soo maxaad qaad isgaar aad ka faa'iidaysaa oo qaad isgaar dad waxay maanta soo shaqaysto aad ku cunto beri aroorti marka marka soo toosto ma maxaad dhigaysaa nin saaxiibka waafacaya ee koobshah iga bixi lacagta maal baan ku ritaa hadhow sida hadhow macnaha aan isku anfaco walaalihii mise ee, hadhow ay- aan lacagta ay ii anfacdo oo aan iskugu aan macnaha aan u baxsado baa maal ugu ritaa waxna de waa wax waxna waa aniga iyo xaaskayga iyo carruurtayda cunnaa Ee, sida kale alxamdulillah waa iska dhaqanay macnaha lacagtii ugu badneed ee aruurisay intay ahayd shan boqol oo doolar ay ahayd shantaas boqolna waxaan aruurinayay saddex bilood camal baa aruurinayay shantaas boqol oo doolar oo waxay baawar dhaqitaankaan ka aruurinayay iyo wax allahay hagbad oo ayaga hagbad baa u taqaana reer baraa tahsiine annaga raasha wala raasha waxaan u qana ayuuta u dhaqana ayuuta aan ku jiray iyo wax aan aruurinayay wixii baan isku jajaafay shan boqol oo doolar baan ka helay waana diray dahabshil baan dhigay hooyadaan u diray telefoon baan ka waciyay waxaan dhahay hooye ma qaadato waan qaatay igu tiri hooye waan dhahay "Hooyo, ii soo duceyn anigu waan dadaala intaan dadaali kara
cabdisharaf cabdixakiin oo ah wiil dhallinyaraha oo ku nool magaalada boosaaso oo gawaarida ku dhaqa gudaha magaalada wuxuu u warramaya waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhallinyarada laascaanood ee ka baaqsata tahriibka ayaa qaarkood waxay samaystaan shaqooyin ay meelo hoose ka bilaabaan wariyaha v o e laascaanood cabdikariin olol ayaa dhallinyaradaasi booqday suuqyada laascaanood ayuu ku booqday waxaana ay dareemayaan isbeddelka noloshooda ayuu ka waraystay oo warbixintan kasoo diyaariyay
dhalinyaro fara badan ayaa waxaa dhibaatooyin ay kala kulmaan shaqo la-aanta balse xilliga ay shaqada kusoo biiraan ayaa waxay ka hadrhaan dhibaatooyinka tahriibka iyo mashaakilaadka dhalinyarada ku xeeran qaybta ugu horeysa barnaamijkan ayaan waxaanu ku wareysan doonaa laba dhalinyaro oo ka shaqaysta suuqa magaalada laascanood maxamed faarax cali iyo dhuux saalax maxamed oo ka mid a dhalinyarada iyagu horey noloshooda u ahayd mid halis u gelisa inay ka tagaan dalka balse haatani ku qanacsan shaqada ay hayaan maxaad faarax baa leedhaha bal maxamed waxaad iga warantaa shaqadaada iyo qaabka aad shaqadan usoo bilowday waan arkaa dukaan baad joogtaa bal iga sheekay sidaad u shaqaysatid iyo heerarka shaqadaadana ay soo martay wallaahi dee maasha allah shaqada dukaanku noo fiican yahay een haddi- een haddii la biidankeeda leeyahay de waa meel hoostaanu kasoo bilowno shaqadu sideedaba een marna marna meel hoosay joogtaa marna meel saray joogtaa moogta waa heshiis waa heshiis dee waxa le waddada yar waddada weyn ba ku dartaa moogta hadda ma garat marka maanta shaqadu way fiican tahay dee wax yar baan ku bilin waxba laga yaaba dadka qaar ba laba boqol oo doolar shan boqol oo doolar haddii la biidankeeda leeyahay een saddex boqol oo doolar qayb wax ku bilowda moogta qayb sideed boqol ku bilowda micnii qaybo xa- dadka xadaaradiisa moogtahay buu micnii waxaan ugu xidhan yahay moogta dhowr qof aanu ballansan inaanu micnii dhulkaa wada aadno ama wada tahriibno hadda badankooda magaala ma wada joogaan oo qayb badankooda hadda mid dhaba jarmalka joogta waan filayaa midna talyaaniga joogta waan filayaa oo haddii biidankeeda leeyahay badankoodana shaqa maba hayaan hadda hore oo micnii qurxuntii way iska qo- iska qoran yihiin waxaa moogta een haddii biidankeeda leeyahay marka markaad dee shaqada dhex gashid oo micnihi baacimusarkii buluudid wax badan oo ku jiray oo amaaniyadaad ku jiray badilaawisaado oo dee camal baad yeelato oo micnihii qof camal leh oo noqoto bal ka waran een, markaa een, nolol noocmaa baad gashay markaad bilowday inaad shaqaysato oo aad dukaan yar furato wallahi nolol fiican baan galay waayo dee wax badan baa ku- ku baxaya xagga micnihii bulshadoo kale micnihii waxaa noqonaysaa micnihii dee hankii kugu jiray markii hore aad bila camalka ahayd han labaad baa micnihi ku gelaya dee waxaa noqonaysaa qof ayaan mushtara oo ganacsatada dhulka ku jirta micnihii waddankii macaankiisa ku dhandhamaya hore inaad ka shaqaysan jirtay kuuliga iyo dhagaxa iyo dhismaha bal ka waran shaqadaas lacagtii aad ka urursatay oo adiga dukaanka ku furtay oo hadda ganacsada ay soo bedelay shaqadaa bal iga sheekay dhibaatadeedii iyo waxyaabihii waayaha adkaa ee kusoo maray oo markii hore mar baa muddo baa ge- intaan kuuliga bilaabin iyo waxaan dhagaxaan bilaabin gaari baa muddo dheer la socon jiray oo micnihii kariish bay waxa ka ahaa moogtahay dadna markii dambena waaba iska daayo shaqaan iska bilaabay waxbarashaan galay Ah, markaan tayda eego iyo tan haddeer dee marka si looga tanaa fiican oo micnihii waa baacimustarkaad dhex gashay wax badan baa kuu dilaacay micnihii dee shaqo dhagaxa oo micnihii kuuliga dhismaha iyo iyo weliba shaqadan dee laysuma fiiran karo moogta kullaan dee shaqada lacagtan ku dheedata xagga ka- badankeeda ka shaqeeyey oo micnihii dee lacag badan ka shaqeeyo haddana maasha allah haddana meel badan ju- fiican joogo haddana maasha allah ko micnihii maasha allah walaa in fiican baanu ka gaarnay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa dhuux saalax een, waxaana ka bilaabay markii iigu horreysay shaqada een, waxaan ka bilaabay shaqadii iigu horreysay waxay ahayd een, carwo aan faa'iida wadaag weliba ku shaqeeyey oo sida dabcan qof faamiligayaga lahaa sida habarartay kale lahayd deedsana muddo markaan ka shaqaynayay laba sannadood ku dhodhow baan waxaan samaystay anigu sida haddan cosmatigiska waxyaabahan dee aad aragtay dumarku ay isku qurxiyaan baan bilaabay inaan furto oo hadafkayga aan anigu ku dhaqaaqo bal aan wax gaara oo anigu aan leeyahay aan ku bilaabo dabcan markaasaa darteed baan halkan ku furay waxyaabihii igu yaabka badnaa ee igala kulmayntan suuqan markaan shaqadan bilaabay dabcan markii hore dhar baan gedayey dharka w- waan la qabsaday markii dambe aan hawshan dhex galay waxyaabo badan hadda dabcan kareemo magaca ku qoran aanu aqaano dumarkuna boqol magac ay u yaqaanaan bay i weydiin jireen saa waxaan dhahaa ma hayo waa waxyaabihii igu yaabka badnaa ee soo mara anigu magaca ku qoran uun baan dee u raacayay iyaguna boqol magac bay u yaqaan anna magaca ku qoran baan eegaa iyaguna waxay dhahaan hadda kareemkan odium hadda kareemkan odiumsoo kuma qornaa dabcan waxay ku odhanayaan qajaarkii een, waxay ku odhanayaan shumburadii waxay ku odhanayaan een, kareenkii saabuunta ahaa kun magaco ay kala jaado ay ku odhanayaan bay bay ku weydiinayaan Een, markaa dhalinyar ahaan dee waxaad kaga raysateen tahriibkii een, eh, dhibaatooyinkii inaad marra ku fakarteen oo aad- oo aad isku daydeen inaad tahriibtaan bal iga sheekee saaxiibo badan aad lahayd
Een, dabcan is-idhi waan tahriib waan isku dayay waan ku fikira xitaa anigoo shaqooyinka ku dhex jira gudahooda baa dhallinyaradii odhan jirtay meedan tegayna meeshan waxba ma yaallaan oo wakaaso markaasaan is odhan jiray waa runtoodu waxba ma yaallaane een, meeshaas kaga tagaa maalmo m- kun jeer baan ku sigtay inaan dhaqaajiyo haddana ma- een, markan arkay een, aan gar- me- markii aan youtube-ka waxyaaba badan ku arkay oo dadka dhibaatay iyo doomo degay iyo dhibaatooyin badanna aan arkay iyo shaqada aan ku jiro aan su qiimeeyey dad badan oo dabcan een, yurub joogana aan ka waraystay sharci la'aan iyo dhibaatooyinka ka jira waxaan ku adkaystay in aan dhulkayga aamino oo aan ka shaqaysto haddeerna anu waxaaban aaminsanay haddii laygu yahdo birimaha saa dambe meesha adduunka halkaa kaalay inaan tayda ka aaminsanahay oo aan ka jecelahay sababtoo ah wixii baan fahmay laakiin markii hore aan bilowga xoogaa ahaa meeldhexaadka ku jiray tahriibta way igu qafilaan jirtay qiimaha uu leeyahay baan intaaynu ku kulmi doonno qaybta labaad barnaamijkani aanu kusoo qaadan doonno dhallinyarada tuulooyinka iyagu ku wareejiya alaabooyinka ee ka yimaada gobolada kale ee aan gobolka soo lahayn iyo sidaay nolosha ula qabsadeen
aanu intaasi ku dhaafno warbixintii waryaheena uu noo soo diray cabdi kareen olol halkana dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a washington kaalimihii sugaanta waxaa ku soo maqan heestii adduun cabdijabbaar alkhaliiji
warkaasi cabdijibaar alkhaliiji haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabno horyaalka premier league ah ee dalka ingiriiska macalin beb guardiola ah ayaa waxaa siibay guuldaradii ugu horreysay ee horyaalkaasi kadib markii ay shalay la ciyaareen kooxda tottenham hotspur oo garoonkeeda white hartland ay u safreen isaga iyo kooxdiisa manchester city ciyaartaasina waxay ku dhammaatay laba gool iyo waxba oo kooxda tottenham ay ku badisay goolka koowaad ee kooxda tottenham ayaa waxa waa gool kooxda man city ay iska dhalisay oo ciyaaryahan colrof uu shabaqiisa ku shubay goolka labaadna waxaa u dheliyey ciyaaryahan dale ali guuldaradaasi ayaa waxa ay tii ugu horreysay ee asiibta macalin beb guardiola tanii markii uu ku soo biray kooxda manchester city xilli ciyaareedkan cusub waxaana uu badiyey lixdii kulan ee ugu horreysay horyaalka premier leaga dalka ingiriiska ciyaarihii kale ee dhacana kooxda arsenal ayaa gool daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta yimid waxay kaga adkaatay naadiga banley kooxda leicester city oo martigelisa kooxda southamptonna waxaa ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbadhac eber iyo eber ah horyaalka dalka sbainna kooxda barcelona ayaa guuldarro xoog badan shalay loo saariyey markii ay la ciyaartay kooxda seltavigo ciyaartaasi ayaa waxay ku dhammaatay afar gool iyo saddex gool oo kooxda seltavigo ay ku adkaatay ciyaarta ayaa mar waxay seltavigo ku hogaaminaysa saddex gool iyo waxba hase yeeshee naadiga barcelona ayaa laba gool ka daba keentay inkastoo daqiiqada yar kadibna loogu daray goolkii afraad iyadoo gool soo daahay kooxda barcelona ee dhalisana uu waxba ka tiri waayo ciyaarta waxaana ay ku dhammaatay afar gool iyo saddex gool kooxda atletico madrid ayaa hogaanka horyaalka qabatay markii ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga valencia oo ay u safartay naadiga real madrid oo ay isku dhibcan yihiinna waxa ay gool iyo gool la dhaafi weysay kooxda ebar oo ay garoonkeeda bernabio kula ciyaartay isbanyolna waxay eber eber la dhaafaysay kooxda villarreal atletic club kooxda la yidhaahdo oo u safartay naadiga malagana waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool horyaalka zeri aadana kooxda yuventus ayaa hogaankaysa waxaana saddex iyo eber ee shalay kaga adkaatay naadiga emboli atlana waxay guul waxba kaga adkaatay naadiga napoli bolonya iyo genoa oo kulmana waxaa ciyaartoodii ay ku dhammaatay gool iyo waxba oo kooxda genoa ay ku adkaatay naadiga kaileri ayaa labayaal kaga adkaatay kooxda croton samadoria iyo balermo oo kulman ciyaartoodii waxay ku dhammaatay gool iyo gool kooxda ac milan ayaa afar gool iyo saddex gool kaga adkaatay naadiga sassuolo torinana waxay laba gool iyo gool dirtay kooxda fiorentina naadiga inter milan oo u safartay kooxda e s romana waxa ciyaartoodii ay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo kooxda e s roma ayaa ciyaartaasi ku adkaatay horyaalka bundesliga ee dalka jarmalkana laba kulan ayaa shala dhacay kooxda wolfsburg ayaa martigeysay naadiga mens waxaana ay ku dhammaatay ciyaartoodii barbadhac eber iyo eber ah kooxda shaalka ayaa afar eber kaga adkaatay naadiga bushio monshladba horyaalka heer kalaad ee dalka ingiriiskana macalin roberto di mateo ayaa kooxda astonvilla ay shaqada ka ceelisay xilli kooxdaasi ay ku sii siqayso in horyaalka heerka saddexaad loo celiyo astonvilla ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa ay ka hartay horyaalka brimer liiga dalka ingiriiska markii ay ku dhammaysatay kaalinta ugu hoosaysa waxaana iminka ay qarka u saaran tahay in ay horyaalka saddexaad u sii gudubto inkastoo horyaalka heerka labaad ee championshipka loo yaqaano ee dalka ingiriiska uu weli yahay mid bilow ah oo gadaal ay ka soo kaban karto hase yeeshee dimateo shaqada waa laga ceeliyey kooxda astonvilla waxaa dhowaan iibsaday maalqabin muqdisho dalka shiinaha oo sheegay inuu doonayo inuu ka dhigo mid ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan dunida xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhan ciyaara falastiin subax baa horta misoo duhur
annaga subaxay noo tahay aroor ah toddobadii oo lix daqiiqo dhiman waayo Haye, laakiin dhegeystayaashana iyo dadka aan la hadlaynaa waa labadii saacado oo kala duwan ay inkastoo u joogta laakiin kuwa een, geeska afrika oo kale geeska afrika waxay u tahay een, Waa labadii oo labadii lix daqiiqo la.
duhurnimo oo lix daqiiqa la marka dadna qadadii kusii dhow yihiin innaguna weli manaa quraac ama waqtigii qadaday joogaan annagana weli quraacdii lama gaarin marka bal kaalmihii sugaanta noo soo qabo ismaaciil hees uu la foola ku luuqayay aan falastiinay noo soo qabanaya
ريحي عطيبي إذا dusha hadalka kaga tur iyagaa dareemiye waxaad ogaataa inaan adiga ku doortoon dadka kaa jeclah miya dadka kaaga socda dumarkaaga jecel dumarka kuugu jecelaa codka macaan ee la fooleh guud ahaan wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkii dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan afarta hawada mar kale ku kulmi doono nabadgelyo
over.